dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya ahna ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo booqasho ku jooga wadanka kuuriyada koonfureed ayaa wadahadallo la yeesha ra-iisul wasaaraha dalka kuuriyada koonfureed xuseen saxnuune ayaa haddaba warbixintan noo soo diray
amiir maxamed bin salmaan dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya ahna ra-iisul wasaaraha wadankaasi ayaa magaalada siola ee caasimada dalka kuuriyada koonfureed kulan wadahadallo rasmi ah kula yeeshay ra-iisul wasaaraha kuuriyada koonfureed masarhaan dugsuu kuwaas oo ka wada xaajooday arrimo dhowr ah sida ay sheegtay wakaalada wararka ee sacuudi arabiya dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga ayaa shalay booqosho rasmi ah ku tegay caasimada kuuriyada koonfureed ee siola waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi sida uu baahiyey tv-ga qaranka ee dalka sacuudi arabiya xaflad soo dhoweyn ah oo rasmi ah ayaa loo sameeyey dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya amiir maxamed bin salmaan isagoo kulamo la qaatay mas-uuliyiinta dalkaasi gaar ahaan ra-iisul wasaaraha dalka kuuriyada koonfureed amiir maxamed bin salmaan iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa ka wada xaajooday arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka saaxiibtinimada ee labada dal iyo horumarinta iskaashiga labageysoodka labada mas-uul ayaa sidoo kale isla gorfeeyey xiisadaha ka allowsan caalamka iyo arrimo kale oo xiriir la leh dhaqaalaha adduunka dalka kuuriyada koonfureed ayaa noqonaya boqoshadii labaad ee amiir maxamed bin salmaan uu ku marayo qaar ka mid ah dalalka aasiya waxaana socdaalkan uu kula kulmi doonaa madaxda dalalkaasi isagoo kala xaajoon doona xiriirka sacuudi arabiya iyo waddamadaasi horaantii shalay oo arbacaah ayay ahayd markii dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya amiir maxamed bin salmaan uu ka duulay dalka indonesiya kadib markii isagii wafdigiisa ay ka qayb galeen shirka madaxda g labaatan kaasoo lagu qabtay magaalada baali ee dalka indonesiya arrimahan ayaa imaanaya xili boqortooyada sacuudi arabiya ay ku dhawaaqday inay ku taageeri doonto adduun dhan konton milyan oo doolarka maraykanka sanduuqa dhaqaalaha amniga caafimaadka oo lagu magacaabo sanduuqa cudurada safmarka ahi hogaamiyaasha dalalka g labaatan ayaa soo dhoweeyey as-aaska sanduuqa dhexdhexaadinta maaliyadda ee amniga caafimaadka ayagoo xusay doorka boqortooyada ee horumarinta fikradaha muhiimka ah inta ay haysay hoggaanka dowladaha g labaatan xuseen saxnuuni v o a qahira